dhismaha xabsiga weyn ee magaalada kismaayo hayaa waxaa kormeeray wasiir ka ah wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka jubbaland oo ay wehlinayaan wasiir ka ah wasaaradda amniga jubbaland iyo mas-uuliyiin ka socday hay-adda ah u n o b s oo ah hay-adda fulinaysa dhismaha xabsiga kormeerka kadib waxaa goobta ka hadlay wasiirka cadaaladda iyo arrimaha dastuurka maamulka jubbaland cabdiweli isagoona ka warbixiyey muhiimadda uu leeyahay in la dhiso xabsigani aad ugu faraxsan nahay hawsha meeshaan ka socota inuu xabsigayga gabagaba yahay dhammaad yahay haddana laisku hawliyey oo qareemidda mataqaanaa waxyaalaha ka dhiman in la dhammaystiro aad baan ugu faraxsan nahay in la wada qayb qaato ugu dambeyn wasiirka wasaaradda amniga jubbaland yuusuf xuseen ayaa sheegay in baahi weyn loo qabay in xabsi laga hirgeliyo magaalada kismaayo wax aad u qurux badan baan arkaynaa oo la rabo in dowladda lagu wareejiyo oo ilaa iyo kontonka sano boqolka sanooo soo socdo ay ummadda ka faa'iidi karto waana wax runtii dhaxalgal ah weeyo markii la wareejiye ka bacdi ka dowlad ahaan annaga jubbaland waxaa nagala rabaa saddex qodob qodobka koowaad meeshaa amnigeeda inay seef noqoto qodobka labaad dadka muwaadiliinta oo soo geli doono ama lagu xanaanayn doono ama lagu maxaanku idhaahdaa dhaqan celin doono xuquuqda ay meesha ku leeyihiin in la helo hadday tahay waxbarasho hadday tahay caafimaad iyo badqabka kaleba intaba in la helo maxaa yeelay dadka waxa loo xiro waxa weeye bulshada asagoo macno leh inuu ku noqdo qodobkaasna waa qodobka nagala rabo wey waxaa heer gebagabo ah marayo xabsiga ah laga hirgelinayo magaalada kismaayo ee caasimadda gumeelgaarka maamulka jubbaland